ugu horayn waxaa la bilaabayaa bisha shanteeda in maamulka madaxweynaha maamul goboleedku uu soo gudbiyo musharaxiinta aqalka sare sidaa darteed dhammaan dadka raba inay ka mid noqdaan aqalka sare waxaa laga maarmaana kow qof kasta oo haya xil siyaasadeed ee doonaya aqalka sare sida xubin baarlamaan oo heer gobol golo wasiir heer gobol intaba ama taliya ciidan cid kastooo xilkaa rabta ugu horayn marka hore waa inay iska cajishaa xilka ay hayso si ay uga mid noqoto musharaxiinta ku tartamaya aqalka sare taa macnaheedu waxaa weeye ciddii aan xil haysa uma tartami karto ama ma aadi karto marka hore ma dooran karto inay aaddo ama ka mid noqoto golaha sare aqalka sare waxaa laga maarmaana markaas ciddii danaynaysa inay ka mid noqoto inay iscasilaad marka hore ay soo gudbiso iyada oo iscasilaaddaas warbaahintana ka sheegaysa marka labaadna ay ka aqbalayaan hay-adaha uu markaa hoos yimaado xildhibaan haddii uu yahay maalan waa inuu baarlamaanku ka aqbalaa xilkaa uu iska casilay hadduu golo wasiir yahayna waa in golaha wasiiradu ay ka aqbalaan inuu xilkaas maaragtay iska casilay hayso intaa kadib waxaa la rabaa ninku isu sharaxayaa aqalka sare inuu aqoon dugsiga sare haysto amase wax u dhigmo oo waayo aragnimo ah inta kale markaa marka uu madaxweynaha maamul goboleedku soo gudbiyo musharaxiinta isagoo kursi kasta laba musharax ama wixii ka badanba u soo gudbinaya guddiga doorashada markuu soo gudbiyo markaa kadib baa shuruudaha laga rabo iyo qaabka lacagta looga qabanayo intaba loo sheegaya iyadoo qof kasta oo uu soo gudbiyo madaxweynaha maamul goboleedku laga doonayo toban kun inuu maaragtay inuu bixiyo iyadoo uu ku subayo koonto ay sameeyeen guddiga doorashada maamul goboleedka galmudug iyagoo lacagtaa ku subaya marka rasiidkiisa soo qaato markii madaxweynuhu markuu madaxweynuhu soo gudbiyo waxaa laga rabaa inuu rasiidki isagoo haysto